Wasiir Ku-xigeenka Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Axmed Maxamed Bulxan ayaa gaadiid ay soo gaday wasaaraddu ku wareejiyay qaar ka mid ah xarumaha loogu talagalay ee maamulka Puntland. Xarumaha loogu wareejiyay gaadiidkan waxaa ka mid ah xarunta dakhliga, xarunta maamulka iyo kastamka Garowe. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Axmed Jaamac ayaa ka waramaya xarumaha lagu wareejiyay gaadiidkan.
maanta halkan waxaan u joognaa in gaadiid wasaaradda maaliyaddu ay u gaday xarunta dakhliga ee garowe xarunta maamulka ee garowe kastamka magaalada garowe iyo canshuuraha beriga gobolka bari afartaa gaari oo loo gaday oo ay wasaaraddu ka gaday iskutashi ayada dhexdeeda ah oo ah ganaaxyada een, laga jaro shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo habsaama een, lacagahaas oo aan aruursannay ayaanu afartan gaari si isku tashiya uga gadnay baabuurtaas oo u adeegi doona shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Wasiir Ku-xigeenka Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Axmed Maxamed Bulxan ayaa bogaadiyay gaadiidka ay wasaaraddu ku wareejisay xarumaha maamulka Puntland.
runtii waxaan bogaadinaynaa shaqada baaxadda leh ee wasaaradda maaliyaddu ay hayso ee, dhan kastaba ha noqotee een, maantana ay ugu dambayso tan aan halkan u taagannahay ee ah ee, gaadiidka kan oo loogu talagalay in lagu fududeeyo loona adeegsado shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland Ee, waa uga mahad celinaynaa agaasimaha guud iyo dhu- guud ahaan madaxda kaleba runtii shaqada baaxadda leh ee qabteen sidan isku tashiga ah ee loo soo iibiyey gaadiidka kan si ummadda loogu adeego ee, ayna u fududayso runtii shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ay hayso Ee, waa idinku bogaadinaynaa agaasima guud ahaantiin adiga madaxda kaleba waxaan rajaynaynaa in gaadiidka kan sidii loogu talagalay lagu fuliyo oo uu guto waajibaadkii loogu talagalay iyo shaqadii loogu talagalay Ee, waa gaadiid ummadeed waa gaadiid dowladeed waa in loo isticmaalaa runtii si hufan iyo sidii loogu talagalay insha allahu tacaala Gaadiidkan lagu wareejiyay xarumaha dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo iibiyay si isku tashi ah waxaana loogu adeegi doonaa bulshada.